asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka farada badan isugu keenno sheekooyinkaasoo waxyaalo fara badan iyaga laftoodu isu keena ama waxyaalo badani ay dhexda kaga jiraan kuwaasoo noqon kara marba dhinac kuwaasoo midabo fara badan yeelan kara ama kuwaasoo ah kuwo laba midableeya oo ah marba dhinac eega kuwaasoo noqon kara haddana kuwo eebbe hadduu idmahayo fahanka iyo tilmaamaha ay bixinayaani kuwa adiga kula qayra waxaa jira sheeko aan qofka dhegaysanhaya la qayr ahayn iyo sheeko qofka dhegaysanhaya la qayra labadaa sheeko ayaa kala jira badanaa xubinteenna murtida maantu fahanku waa gooni laakiin badanaa midaan soo qaadanaynaaye qofka dhegaysanhaya waa la qayr sababtoo ah afxumo iyo edabdarro midnaba uma xumbaarsano waxay u xumbaarsan tahay digniin midka aan maaragtay laqayrka ahaynna dib ayay kaga soo duxi doontaa waana mid dhaqanka sheegooyinku ay leeyihiin teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka ebe waxaa la yidhi saddex waad dheefsataa saddex waad dheefsataa saddexda la dheefsadaa maxay yihiin saddexda aad dheefsanaysaa waxa weeye waa saddexdan soo socotaa waad dheefsataa haye muruqa xooggaaga maskaxdaada wanaagsan iyo mayalkaaga habboon saddexdaasba waad dheefsataa ayaa lagu yidhi u fiirsayaa waa saddex weeye isdaba taalla midda koowaad maxay tahay waa muruqa xooggaaga weeye haddaad muruqaaga hebel waa muruqmaal soomaad maqli jiray ama shaqaalaha muruqmaalka ah waa in xooggaagu uu wax kuu taro oo aad wax ku qabsato middaas iyadii waa sidaasoo waxaa lagu yidhi saddex waad dheefsataa haye muruqa xooggaaga maskaxdaada wanaagsan iyo mayalkaaga habboon saddexdaasba dheef ayay ku noqdaan oo waxay dheef kugu noqonayaan dee muruqaaga waad maalaysaa markaad muruqaaga maashana kiintaalka dhabarka u dhiganaysaayo waad xamaalayn nin xamaashay ayaad noqonaysaa waa mid labaade waxa weeye maskaxdaada wanaagsan dee maskaxdaada wanaagsanna waad maalaysaayo maskaxdu waa macallin waa maskaxdii adduunkaoo malaasan dee macallinkaasaad noqon kartaa iyo maskaxdii adduunkaoo malaasan waad tafaariiqaysan kartaa markaasoo maskaxdu iyada adduunka kala hagta waana shay qaali ah waa tiisan gublaha haddii aan maskaxi talin dhegtu maqal xumaha jira ishu maalin aragti lagu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadow kaama maato waa kii dhahayey maruu tirinayay heestii cajiibka ahay marka waxaa weeye waa maskaxdaada wanaagsan iyadana waad dheefsanaysaa sidoo kalenta mayalkaaga habboon mayalku muxuu yahay waa aaminsanaantaada waxaad aaminsantahay waxaad aaminsantah mayalkaagu ku adag yahay diintaadii iimaankaaga ayaa mayal kuu ah habka aad u maamusho sidoo kaleento wax soo saarkaaga iyo bee-adaada sidaad wax uga soo saarato waa mayal adaygaaga soomada maqal haddii ilah kuusama ogol yahay mujtamac mayal adag oo la qixin waayo dhulkiisi laga caydhin waayo laguma caydhin kara dee mar haddaad wax aaminsan tahay waxaad aaminsan tahay in caqiide ahaan iyo dhul ahaan iyo lahaansho ahaan iyo dhaxal ahaan iyo diin ahaan intaba hadduu yahay cidna wax kaama qaadi karto saddexdaasba waxaa la yidhi waad dheefsataa waana saddex arrimood oo maaragtay biyo kama dhibcaana una baahan inaad si fiican u fahanto mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaa lagu yidhi dumarku badhaadhahooday ka sheekeeyaan dumarku badhaadhahooda ayay ka sheekeeyaan